jamciyadda alfurqaan yanatee ka kooban biyo raashinka wareejide guddi gurmadka abaaraha magaalada adaado taasoo lanka targelay in la diirsiy boose dirow ilaa boqoliyo konton wareejowka deeqdan kureedi weliba la qowday kulanka mahadnaga ee madaxda alfurqaan ee gurmadka bulshadii suubiyayan kaasoo suu qeybgelay gudoomikeenka degmada cabdixakeen maxamed cali maamulka degmada adaado iyo guddiga gurmadka abaaraha yanang mahnagi jamciyadda alfurqaan sidii on garab surinyiin bulshadii abaarta saameyd iyo dadka danyartee
waxaan isku dayeynaa maadiyan iyo macnawiyanba inaan uga qayb qaadanno oo wixii allaale iyo wixii dadka ahlu khayrka wejigeenna aan ugu shafeeci karno inaan ugu shafeecno dadka ahlu khayrka una ducayno roobdoon iyo baaq iyo ilaahay subxaana wa tacaala u tadarucno
in dadka la gaarsiiyo baldhiig joojin laga dhigo taasoo ah waxyaabihii jamciyatu furqaan mar walba ay degmada iyo deegaanka ay keeni jireen oo ah in dadka wax la taro meelahay baahida ka qabaanna wax laga qabto hawshaas marka haddii ilaahay idmo intaasna aan ku ekaa doonin dadka dhibaataysan oo abaartu haydo biyo la-aanta iyo cunto la-aantu haydo oo gurmadka u baahan oo guddiga markii hore loo dhisay loo doortay inay dadkaas maaragta wixii la helo u farlileeyaan u qaybshaan ayaa isugu yimid runtii aada iyo aada culummadu way ku mahadsan yihiin shaqada iyo dadaalka ay wadaan ilaahaw waxaan bixinaa wax tari maayaan ilaahaw adaa wax bixintaayu weyn tahay ilaahaw codsi baan nahay ilaahaw ergaan nahay ergaa islaam baan nahay muslim baan nahay waa ku baryaynaa ilaahaw baryahayaga sabada ka aqba ilaahaw naga soo gaar ilaahaw naga soo gaar intaasi waa in duco in dhaneed waxaan leeyahay nimankaasu marar badan bay ka soo qayb galeen dhib dhacay waxaan joogay dhowr goor oo abaaru dhacdayoo dhowrkaas goorba abaartii dhacday waa nagala qayb galeen fays uuna waa bixinay fays labana waa bixinay fays two dhaca waa noo dhiibtaa iyadu waxaan bixi lahayn qayriga waa noo dhiibta qayr allah siiyo boqol iyo konton qoys oo qoys maana dadkii liita oo lagu talagala ah waxoodii yaan kala wareeray raashinkoodii iyo labaatan lawr oo biyaah oo meelaha dardaran oo dhibaataysan la gey doono fogfog hadaa la idmo intaasay jamciyaddu caawa nagu wareejiday jamciyatu lfurqaan alkhayriya runtii waa dad aan ku barannay ama jamciyad aan ku barannay dhibaatooyinka deegaanka marka ay ka jiraan sida wakhtigan oo kale inay garab istaag u muujiyaan garab istaaggii loogu yaqaanay ama lagu bartay ayaana caaway u joognaa runtii waxaa xusid mudan labaatan beri wakhti ah ama ka yar ayaa guddigu shaqaynayaa waxaa nagu wareejiyada boqol iyo konton qoys raashinkeed iyo labaatan booyadood oo biyo ah waxaan leeyahay jamciyadda alfurqaan ee khayriga ah ma ahan markii koowaad oo wax nagu wareejiso ay gurmadka abaaraha ka qayb qaadata ma ahan waa markii labaad waa markii saddexaad markii gacantii saddexaad wey wejigan saddexaad oo caawa noo bilaabmayane waaba noo fureenoo bilawgiis iyo noo dahafureenoo waxay ka qayb qaateen boqol iyo konton qoys isku geyn jimciyadda alfurqaan alkhayriya waxaa ka qayb qaadatay waxay noqonaysaa wejigii koowaad wejigii saddexaadba saddex boqol iyo toban qoys marka waxaa meeshaas ka muuqata jimciyaddu inaysan ahayn niman dab yar shidaya ilaahay khayr ha siiyo shaqadaana qabteen aa ujeedana gurmadka hore masaajidda iyo magaaladu waa u gurmatay waxaan rabnaa dadka reer muqdisho oo ganacsatada oo kasoo jeeda deegaanka kasoo jeeda iyo dadka ku nool adduunyada kale oo halkan ka tago jaaliidaha intuba inay dhibaatada ka qayb qaataan sidoo kale guddiga gurmadka abaaraha iyana baagan dani ganacsadaha kujeeda deegaanka daada iyo jaaliyadaha qurbaha inay wax kula qeyb qaadan garab istaaga dadka abaaro saameynta iyo kujeeda deegaanka